warar ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal door wanaagsan kulanti wacad qodobada warka xilligan idinkugu haynana waxaa ka mid ah shacabka wajeera loogu baaqi inay doortaan hogaamiye waxtar leh ku-xigeenka hogaamiye laga tirada badan yahay ee golaha baarlamaanka hoose nairobi oo geeriyootay ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo si deg dega ugu baaqay in la soo gebagabeeyo doorashada golaha shacabka caalamkana saddex qof oo ku dhimatay diyaarad ku burburtay dalka iiraan intaasina waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorka roon waa duhurnimo isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay koob iyo labaatanka bisha labaad ee labada kun laba iyo labaatanka haatanna kusoo dhowaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo dhammaystiran madaxa maamul wadaajinta ee dowladda hoose ismaamul goboleedka wajeer ayaa bulshada ugu baaqay inay doortaan hogaamiye waxqabad leh cabdiraxmaan mucaawiye ayaa warbixintani wajeer nooga soo diray
qareen haashim cilmooge oo ah madaxa maamul wadaajinta dowladda hoose ismaamulka wajeer ayaa ka hadlay in shacabku ay haystaan fursad ay ku bedeli karaan madaxdii shanta sane ee soo maamulaysay kuwaasoo aanan waxqabad muuqda aan la imaanin hadda wakhti doorasho ayaa la jooga waxyaabaha maamul wanaag wax ku soo siyaadaya waxaa weeyaan madaxdan aan doonayna inay maamul wanaag nagu maamusho shicibka ayaa doorta shicibkana fursadda qaaliga ay ka qayb qaadanayaan waddankan shantii sanaba markoo ayay doorasho dhacdaa doorashada shantii sano markoo dhacaysana hal ulajeedo unbaa looga leeyahay hasha ulajeedo oo looga leeyahayna waxaa weeyaan in fursad la siiya shicibka madaxdooda ay ku doortaan ulajeedada laga leeyahay waxaa weeyaan in shicibka abti laga qaado oo la yidhahdo madaxdii shanta sano hoggaanka iin soo haysay hadday iin roonaayeenna dib u doorta hadday in burburiyeen oo imbaabi'iyeen oo hantidiinna ay boobeen oo dhacayna fursad ayaad haysataane hadda bedela marka doorashadii maadaama aan taagannahay reer wajeer waxaan ugu baaqayaa fadlan fursaddaha laga faa'iidaysto shan sanaad soo cawaadayseen oo waa baahannahay iyo waa oomanahay iyo maansaa on loogu dhintay ayaad lahedeen ilaahay dadka ha u gargaaro ciilka haddaad rabtaan inaad ka baxdaan fursaddii waa hadda warkuurihiinna waa noloshiinna shanta sanoo soo socota madaxdii hoggaanka kuu qaban laheyd oo maaragtay khayraadka kuu soo dhiibi lahaa oo khayraadka kuu qaybin laheyd ayaad fursad haysataa inaad u codayso iyo inaad beddesho qareen haashim ayaa sidoo kale waxa uu waxba kama jiraan ku tilmaamay shahaadooyinka ay waxgaradka siiyaan siyaasiga ay markaasi u soo xishaan in uu xilka u tartamo meel intii laisku raacay oday lagu taageeray qofkii uu soo qaado khilaaf uusan ka jirin ma laha meel walbaba khilaafba ayaa ka jira haddiiba broseska mid khilaaf ka jira uu yahay dadweynaha in sanka laga geliya musharax ay ayaga raalli ka ahayn maaha haddii hadda tol intuu meel fadhiisto gabdhihii iyo wiilishii ay dhaleen ay kala reebtaan waa okay laakiin nidaam demoqraasiga waafaqsan maaha nidaam demoqraasiga waafaqsan maaha ninkii garta tolka diida nin diin ka baxayna ma aha nin sharciga waddanka ka baxayna ma aha i e b c weli arji u geysan karaa i e b c unbaa ma aragtay ururka doorashada daadaahiye waddankanah saan sheegay odayaasha iyo natiijada qardaasaha ay qaybinayaanoo hebelaan soo qaadana ay leeyihiin oo certificatekana waa waxbaba kama jira waa laa yanfac walaa bunuun sharcina ma aqoonsano i e b c na ma aqoonsano dhanka kale kiiska barsaabka ismaamulka wajeer ee muranka uu ka taagan yahay mar uu ka hadlayay ayaa waxa uu sheegay in xilligan isqabqabsi ama maxkamad uusan shacabka wajeer dan ugu jirin waxa uuna sheegay in axmed cali mukhtaar weerar iyo ambasadha maxamed cabdi maxamuud labaduba sharciga uu u ogol yahay inay maxkamad aadaan waa broses sharciga uu qorayo oo xalaal oo la marayo laakiin inooma roona annaga shicib ahaan marka waan sugaynaa kolleyba waxaa laga yaabaa rafcaanka koodaf abiilka loo qaatay in lasoo dedejiyo maadaama wixii heray shan bilood ay iska yihiin gofanaaga labada gafana oo midna kii hore ah midna kii hadda ah mid walbaba xaq uu leeyahay inay ogaadaan yaa gofana wajeerka ah reer wajeerna xaq bay u leeyihiin inay ogaadaan yaa gofanagooda haddana waxay xaq u leeyihiin war muddadan dhow oo doorashada soo hertay hantil in la maamulo u baahanaa meesha taalle ah in la maamulo oo cadaalad lagu maamulo marka yaa xaq u leh inuu maamulo ee, marka arintaasi court of appealka asaga laftiisa looyariinta labada dhinacba way u sheegi doonaan kollayba ninka governago hadda meesha ku jiro waxaa u danay asaga inay arintaa daba dheeraato doorasho ay ku- ay ku gaarto ninkii hadda la yidhaahday meesha adaa sii hay ad- adaa haynayso horaan khalada laga qaadayna wuxuu jecel yahay in loo soo dedejiyo oo maamulka dhaqso u qabto marka laakiin it- xa- tii sharciga unbay ku dambayn tii allay tegi baan dhahnaa soomaali hadda laakiin tii sharcigay tegi weeyaan qarin haashim cilmooge ayaa bulshada wajeer ugu baaqay inaysan codadkoodu iibsanin walaalayaal waxaan idin leeyahay marka koowaad amniga hala sugo marka labaadna kuurihiina ha iibsanin war kuuraha marduuf qaad yaanana saysanin war kuuraha kun shilin yaana saysanin war kuulaha qabiil yaan uga codaynin qabiilnimo waxaa u malaynaa waa ka soo daalne inta maanta aan ka cawaadayna qabiil unbaan ku wada dooranay waa inaan anfici waaye ninkina anfacay dib ha loo soo doorto ninkina anfici waayena aan bedelno xamaasada la muujinaya iyo aflagaadada iyo cayda la iscaynaya ha la daayo dadka waa walaal waa reer wajeer duufaankan siyaasada waa mid marna imaanaya marna tegayo walaalnimadeenna ka horreysay walaalnimadeennaana ka dambaynayso
ugu dambayntii waxa uu baaq u soo jeediyey musharaxiinta xilal doonka ah qabiil waa dowlad tii maamulka haysay qabiilka laandheerka ahna waa qabiilka shicibka la yidhaaha oo kulligeenba aan ka wada koobannahay marka musharaxiinay ummadda ha isku dirina ummadda ha isku fidnaynina wakhtiga doorashada ay dhacayso marmar waxaa dhacdaa in fidna la abuuro si dadka qaar loo barakaciyo ay kuura u ridan shicib waaw yaani laga qayb arrintaasi yaani laga dhaadhicinin dhallinyaro dhalinyaro yaani lagu shaqaysanin si kastaba ha noqotee ismaamulka wajeer ayaa waxaa laga dareemayaa guuxa siyaasiyiintu ay wadaan ee xilal doonka iyadoo xaflado qaar ay ku qabanayaan gudaha magaalada wajeer halka beelaha qaarna ay soo xusheen cidda ay doonayaan inay ku matasho kuraasta kala duwan ee deegaanada wajeer cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta ista ismaamulka wajeer
wuu mahadsan yahay mucaawiye ku-xogeenka hogaamiya laga tirada badan yahay ee golaha baarlamaanka ismaamul goboleedkani nairobi maleba lumala ayaa geeriyootay lumala oo ka tirsaneed xisbiga u dhiyamaya xanuun daba dheeraaday ugu dambeyn maanta ugu geeriyootay waddanka hindiya waxay dalka hindiya u raasatay daaweynta cudurka kansarka afhayeenka aqalka baarlamaanka hoose ismaamulka nairobi benson mutura ayaa ku tilmaamay geerida lumala inay dhabarjab weyn ku tahay golaha waxa uuna afhayeenka intaasi ku daray in murugo ay u soo hoyatay golaha baarlamaanka ee nairobi haweenaydan ayaa ahayd wakiil si magacaabidda ku soo gashay baarlamaanka nairobi xiisad ayaa ka taagan deegaanka afartan iyo labaad ee kianda ee gudaha xaafadda kibra kadib markii baabuurka gurmadka degdega ee ambalasta loo yaqaano kaasoo ay lahaayeen militariga dalka uu jiray haweeney isku dayday inay ka gudubto waddada haweenaydan oo toddobaatan sano jir ahayd ayaa la sheegay inay soo iibsanaysay hilib waxaana dulmaray baabuur ambalaasa sida ay sheegeen dad goobjoogayaal ah gaariga ciidanku waxa uu madaxa ka dulmaray haweenayda taasoo maskaxdeeda ku daadatay waddada gudoomiye ku-xogeenka ammaanka ee kibra gideon ombongi ayaa xaqiijiyey dhacdadan isagoona sheegay in goobta la geeyay booliiska iyo saraakiil ciidan oo dheeraad ah si ay u qaboojiyaan xiisadda isa soo taraysa dadka deegaanka oo aada uga carooday falkan ayaa doonayay inay dabqabadsiiyaan gaariga ay wateen ciidamada waxaana iska caabiyey ciidamadii hubaysnaa ay watay baabuurka mister ombongi ayaa sheegay in baaritaanada dhacdadana ay bilaabeen isagoo dadka deegaanka ku booriyey in ay isdejiyaan weli warka waxaa si toosa uga dhagaysanaysaan waa idaacadda star f m codka gobolka waqooyi beri wararka kenya ayaa aynu weli ku guda jirnaa hogaamiyaasha siyaasadeed ee isbahaysiga kenya kwanza ee kala ah madaxweyne ku-xogeenka waddanka william ruuto madaxa a n c musalia mudavaad iyo dhigiisa ford kenya moses wetangula ayaa maanta sheegay in deynta dalka lagu leeyahay ee labalaamatay tan iyo markii sanadkii labada kun sideed iyo tobankii ay heshiiyeen madaxweynaha dalka iyo sidoo kale ee rayla odhinga waxa ay xuseen in deynta waddanka lagu lahaa ee sanadkii labada kun sideed iyo tobankii ay ahayd afar dhibic shan trilyan oo shilin haatan ay tahay koo iyo toban toddoba waa koo iyo toban dhibic toddoba trilyan jir jaraa-id oo ay maanta ku qabteen ismaamulka miiro ayay sheegeen inay ka warqabaan in wasiirka wasaaradda maaliyadda ee dalka iyo kuriyatani uu qorsheynayaa in baarlamaanka uu u gudbiyo deyn cusub oo dhan toban iyo laba trilyan oo shilinka dalka ah isbahaysiga kenya kwanza ayaa ku booriyey golaha qaran ee xeerdejinta iyo dhigooda aqalka sare inay meesha ka saaraan codsi kasta oo kaga yimaada wasiirka maaliyadda ee dalka ay ku aadan ansixinta dayn cusub iyadoo doorashada guud ay naga xigto shan bilooda hogaamiyaha xisbiga a n c musaliya mudhavadi ayaa xusay in deynta badan ee dalka lagu leeyahay ay curyaamisay xaaladda miisaaniyadeed ee waddanka waxaa isbaysiga kenya kwanza ee ku booriyey wasiirka maaliyadda inuusan saxiixin waxa deymo ah oo cusub waxay dhanka kale carabka ku dhufteen in loo baahnayn in waxa laga bedelo dastuurka dalka lagu maamulo si lacag badan loo siiyo ismaamullada isbaysiga kenya kwanza ayaa dhanka kale soo jeediyey wax kabeddelka miisaaniyadda ee sannadeedka labada kun labiyo labaatanka ilaa labada kun saddex iyo labaatanka si loo bixiyo dhaqaalo dheeraad ah oo dhan laba bilyan oo shilin oo laga hortagayo xaaladaha abaaraha xisbiga talada dalka haya ee jubli ayaa soo bandhigay dhoolotus uu ku muujinayo waxqabadka madaxweynaha dalka maxamed axmed khaliif ayaa qodobkani inoo dhammaystiraya xisbiga talada waddanka haya ee jubilee ayaa soo bandhigay dhoolatus colole dadweyne oo ujeeddadiisu tahay in lagu muujiyo guulaha uu gaaray madaxweynaha dalka uhuru kenyatta sagaalkii sane ee uu xilka haya waxauu xisbiga baroor aaniraade waxa uu xisbiga boorar ku dhejiyey hareeraha waddooyinka waaweyn ee magaala madaxda dalka ee nairobi boorarka ayaa waxaa ku qoran in sagaalkii sane uu xisbigan talada waddanka hayay uu waxyaabihii uu dadweynaha u ballanqaaday la fuliyey tani ayaa ku soo aadaysa iyadoo uu qorshuu yahay in lix iyo labaatanka bishan bishan labaad oo ku beegan maalin sabti ah uu qabsooma shirweynaha ergada qaran ee xisbiga o d m shirka ayaa si rasmi ah loogu taageeri doonaa musharaxnimada madaxweynenimo ee ra-iisul wasaarihii hore ee dalka raila odinga waxaa sidoo kale la filayaa in halkaasi lagu ansixiyo heshiis iskaashi kaasoo ka dhexaynaya xisbiga jubilee iyo xisbiyada kale ee gacansaarka la leh higsiga mideynta shacabka ee azimiyo la umoja xisbiga jubilee ee uu hogaamiyey madaxweyne uhuru kenyatta ayaa qarka u saaran inuu burburo ayadoo inta badan xubnahooda ay u wacdeen xisbiga uu hogaamiyey ku-xigeenka madaxweynaha dalka ee william ruuto ee u d a
wararka gudaha soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhaca caalamka ka dhegayso star f m
haatanna dhanka soomaaliya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen rooble oo ka qayb galay gebagabada doorashada xildhibaanada gobollada waqooyi ku matalaya baarlamaanka ayaa dowlad goboleedyada ku booriyey inay doorashada xildhibaanada si deg dega u soo gebagabeeyaan waxa uuna u mahadceliyey ra-iisul wasaaraha oo goobjoog ka ahaa doorashada saddexda kursi ee ugu dambeysay doorashada gobollada waqooyi taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed ee sugaya amniga doorashooyinka golaha shacabka intii ay socdeen wuxuu ugu baaqay dowlad goboleedyada ka jira dalka soomaaliya in wakhtigii loo qabtay ee lagu soo dhammaystiro doorashada golaha shacabka ay ka harsan tahay muddo afar cisho ah loogana baahan yahay in muddadaasi ku soo dhammeeyaan doorashada si loo qabto doorashada guddoonka baarlamaanka iyo tan madaxweynaha soomaaliya
runtii maanta aniga ka ra-iisul wasaare ahaan ka shaqsi ahaan waxay ii tahay farxad gaar ah maadaama ay tahay maalintii ugu dambeysay ee lasoo gebagabeeyo kuraastii golaha shacabka ee gobollada waqooyi somalilan waxaana maanta inoo soo gebagaboobay oo qofkii ugu dambeeyey xildhibaankii ugu dambeeyey hadda lagu dooranayaa ay noqonaysaa koob iyo toban aqalka sare ahaa iyo golaha shacabka oo ahaa afartan iyo lix isku darkoodu uu yahay konton iyo toddoba marka hambalyaan leeyahay guddiga siid ee doorashooyinka somalilan waxaan rabaa halkan inaan uga mahad celiyo dhammaan ciidanka booliiska soomaaliyeed oo ugu horeeyo taliyahooda xijaar taliya ku-xigeenka kaniif iyo waxaan si gaara rabaa inaan ugu mahad celiyo taliyaha cabdifataax oo runtii dadaal badan iyo juhdi badan geliyey waxaana sidoo kale rabaa inaan mahad celiyo dhammaan ciidanka booliiska soomaaliyeed ee howshaa ka qayb qaatay iyo akademiyadan booliiska ee sareeye guuto jenaraal kaahiye shacabka soomaaliyeedna waxaan leeyahay maanta waa maalin farxadeed oo guul ah oo noo sheegaysa inay noo soo dhammaatay doorashadii golaha shacabka ee somalilan waxaan rabaa halkan inaan baaq uga diro saaxiibaday walaalahay dowlad goboleedyada madaxda dowlad goboleedyada shanta dowlad goboleed waxaan leeyahay waqtigu u nahayaa maanta waa taariikhda waa labaatan iyo kow waxaa noo haray afar cisho saan ballan qaadnay waa inaan afarta cisho ku dhammaynaa waan garan karaa laakiin haddaan dadaalna waa samayn karnaa marka kubadda dhinacaynay jirtaa soo dhammeeya sida ugu dhaqsiyaha badan waajibna saaran waaye waana waajib shacabka soomaaliyeed naga saaran cid looga gambanayo mas-uuliyaddaasna ma jirto soo gebagabeeya sida ugu dhaqsiyaha badan si shacabka soomaaliyeed ay u helaan een, baarlamaan speaker ama guddoomiye baarlamaan kadibna loo doorto madaxweynihii shacabka soomaaliyeedna arrintaas aad ayay ugu ooman yihiin mar labaad iyo mar saddexaad waxaan idin leeyahay waa mahadsantihiin guddiga somalilan ee siid guddiga fiid iyo guddiga khilaafaadka aad ayaa u mahadsantihiin Een, dadka codka bixinayo waa mahadsantihiin idinkana aad iyo aad wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
dhankiisa ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka soomaaliya mahdi maxamed guuleed ayaa bogaadiyey gebagabada doorashada xildhibaanada somalilan oo maanta soo idlaatay
mudane ra-iisul wasaare maanta farxad iyo reynreyn bay noo tahay iyo guul in aynu soo gebagabayno eh, doorashadii xubnaha golaha shacabka ku metelaya somalilan oo afartan iyo lix xildhibaan ah Eh, waxaan xasuustaa kowdii noofembar markii aynu bilownay iyo dadaalkii joogtada ahaa ee a- iyo garab istaaggii aad samaysay sidii loo diyaarin lahaa in ay dhaqaaqaan doorashooyinka golaha shacabka ee dhammaan ee dowlad goboleedada ee heer federaal maanta guul ayaynu joognaa in jabtarkii ama cutubkii ugu horreeyey aynu soo xidhnay oo uu ku soo gabagaboobay ee laga bilaabo kowdii noofembar iyo maanta oo ah koob iyo labaatanka february waxa weeyaan s- ee saddex bilood iyo koob iyo labaatan cisho ilaahay idamkiisa ee dowlad goboleedyada kalena ee waa derdergelin doontaa ee oo hormuudka iyo kaalinta muhiimka ah oo aad ka joogtid waa inay naga dhammaan doontaa doorasho guul ah oo dalka ka soo gabagaboodaa maanta khaasatan ee xafladan ay soo gabagabayntan doorashada waxaa gaar ugu suntan adiga oo ah ra-iisul wasaarihii qaranka si toos ahna ay kuu hoos imanaysay doorashada somalilan ee, dadaal fara badan iyo tacab iyo soo jeed fara badan iyo xalinta khilaafaadka mararka qaar dhacaya beelaha dhexdooda ee, wax fara badan aad ku soo jeeday waan kaaga abaal haynaa waanuna runtii kaaga mahad celinaynaa Ee, had iyo jeer waanan xasuusnaan doonaa mudane ra-iisul wasaare Ee, waxaan rabaa inaan uga faa'iidaysto munaasabadda inaan si gaar ah ugu mahad celiyo een, una hambalyeeyo guddiga doorashooyinka somalilan guddoomiyahooda ee, khadar xariir iyo dhammaan xubnaha guddida oo dadaal joogto ah ee, sameeyey inay qabsanto doorashadu dhammaatana maanta baal dahabana ka galay inay noqdaan ee, maamulkii ugu horreeyey ee gebagabeeya doorashada heer federaal waa ku mahadsan tihiin ciidamada booliska ayaynaan hilmaami karahayn iyo hay-adaha amniga oo qeyb muhiima ka qaatay iyo ciidamada amisom oo amni- amniga ay nagala shaqeeya in doorashadu si nabada maalin kasta ku dhacdo ee, adeega iyo amniga sugistiisa ee loo baahan yahay ay sameeyaan waxaanan hilmaamahayn xafiiskeenna hawl ee, wadeennada ee, xafiiska ra-iisul wasaaraha oo mar walba ra-iisul wasaaraha la garab taagnaa talo iyo tilmaan iyo ee, warbixin iyo sidii ay u dhaqaaqi lahaayeen doorashooyinku bahda saxaafadda guddida khilaafaadka heer qaran iyo guddiga doorashooyinka heer federaal dhammaanteen waa guul mudane ra-iisul wasaare inoo soo wada hooyatay oo maanta aad markhaati ka tahay dhammaanteenna markhaati ka wada nahay Ee, guul baan inoo wada rajaynayaa qaran ahaan
gudoomiyaha guddiga doorashada xildhibaanada somalilan ayaa ka hadlay gebagabeynta doorashadii xildhibaanada
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maanta waa maalin aad iyo aad u farxad badan waa maalin aan soo gebagabeynay doorashooyinkii somalilan ee muddada dheer socday doorashadan golaha shacabka aanu bilownay kowdii november oo maanta aan kusoo gebagabeynay koob iyo labaatankii february sidaan horey idinku sheegay waan waan dhammaan waxaanu dhammaystirnay kuraastii somalilan oo kursi ugu dambeeya hadda aan dooranay wax aad iyo aad baan ugu faraxsanahay labada saaka kor- doorashada inoo dhacay saddex kursi bay ahaayeen laba raga iyo hal gabadh ah ayay ahaayeen saasaana afartan iyo lixdii kursi inoogu soo gabagoobeena golaha shacabku sidaa hore ogeedina qolihii aqalka sarena waa ka sii horreeyey aad iyo aad baan ugu faraxsanahay halkan waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa oon ka salaamayaa oon maaragtay bogaadin iyo hambalyo uga jeedinayaa dhammaan dadkii kasoo maaragtay qeybta ka ahaa in doorashadii qabsoonto ay uga horreeyaan xafiiska ra-iisul wasaaraha ra-isul wasaare maxamed xuseen rooble iyo xafiiskiisa sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa guddiyada heerarkooda kor guddiga heer federaal iyo guddiga maaragtay eh, khilaafaadka iyo heer federaal sidoo kale waxaan halkan ugu mahadnaqayaa dhammaan asxaabtayda kale guddiga somalilan ee doorashooyinka waxaan leeyahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin saaxiib saaxiibayaal halkan waxaan aad uga ilaabahayn oo iyagana ugu mahadnaqaya dhammaan ciidamada kala duwan ee booliiska ee soomaaliyeed ee sida hagar la'aanta ah ee nafhurnimada ah oo uga qayb qaatayna doorashadani si nabadgelya oo qurux badan ay ay ku gabagabowdo aad iyo aad baa walaal u mahadsantihiin abaalkiinna insha allahu tacaala qaranka soomaaliya dadka soomaaliyeed baa idiin hayn doona
dhanka wararkii ugu dambeeyey caalamka saddex qof ayaa dhimatay kadib markii diyaarad dagaal ay ku burburtay deegaan ka tirsan magaalada tibris ee dalka iiraan laba duuliye iyo qof rayid ah oo saarnaa diyaaradda ayaa lagu soo warramayaa inay dhinteen sarkaal ka tirsan ciidamada deegaanku shilku diyaaradeed ka dhacay oo lagu magacaabo reza yusifi ayaa u sheegay warbaahinta dowladda iiraan in diyaaradda oo nooceedu ahayd f fiveta ay u burburtay cillad farsamo waxa uu ku ammaanay labada duuliye inay naftooda hureen markii ay ku guulaysteen inay ka fogaadaan meelaha la degan yahay oo ay diyaaradda ku dejiyeen meel bannaan oo ku xigta dhismo isboorti ama ciyaaro maraykanka ayaa u sheegay qaramada midoobay inuu hayo xooga lagu kalsoonaan karo oo ku saabsan suurtagalnimada xadgudubyo halisa oo ka dhanna xuquuqul insaanka waa haddii ruushka uu duulaan ku qaado dariskiisa ukrain washington ayaa u sheegtay qaramada midoobay in duulaanka ruushka iyo ukrain uu keeni karo xadgudubyo ay ka mid yihiin afduub ama jirdil dhinaca kale madaxweynaha maraykanka joe biden iyo dhigiisa ruushka valadimir putin ayaa mabda ahaan ku heshiiyey inay kulmaan kadib markii madaxweynaha faransiiska emmanuel macron uu shir madaxeed la yeeshay dhanka kale wasaaradda u qaabilsan xaaladaha degdega ah ee ruushka ayaa sheegtay in in ka badan lixdan kun oo qaxooti ah oo ka soo jeeda jamhuuriyadda isku magacawday donetska iyo sidoo kale luhanska ee beriga ukrain ay u gudbeen ruushka kadib markii amaro daadgurayn ah ay soo saareen mas-uuliyiinta goonigoosodka isbuucii hore siday ku warantay wakaaladda wararka ria novosti haatanna kusoo dhowaada fariinta covid nnt
waa qalad inaad iska dhaadhiciso in cudurka covid nneteen uu la mid yahay hergabka caadiga ah saamayntuu caalamka ku hayo ayaa tusaale kuugu filan fariintan waxaa kuu soo gudbisay star f m codka gobolka waqooyi bari